raxmaan raxiim waxaan idhaahdo marka hore ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo cabdi maxamed amiin waa mid xaq ah oo islaamku qofka ugu duceeyo marka uu haddii ilaahay ka dhigo adduunka ka tago taasi waa mid cabdi maxamed amiin dee waa nin caan ku ah wadanka iyo ummadda dhexdeeda fursad buu helay dheer iyo cimri dheer buu ilaahay siiyey oo uu isku baro oo isku dhacsiiyo ummadda soomaaliyeed keentay in meel walba laga yaqaano lagu yaqaano hal abuurka iyo suugaanta xilliyo badan oo lasoo maray oo kala duwanaa ayuu cabdi maxamed kaalin ka qaatay u damba inaan idhaahdo cabdi maxamed abiin waxaanu ku wada jiray socodkii nabadda ee dalka dhameeyey raggii aanu wada soconay hal abuurka lahaa ee heesaaga lahaa ee qolyaha jaraa cid walba lahaabu ayuu kamid ahaa cabdi maxamed marka cabdi maxamed dee nin marna gabya ah oo hal abuur ah oo riwaayada ka tegay oo heese ka tegay oo gabayo ka tegay oo tusaalooyin ka tegay oo xiliyadii noloshii soomaalida intuu noolaa isbedelkii ku dhacayay nolosha soomaalida maalin walba waayaha jira ka qayb qaadanaya ayuu ahaa cabdi maxamed amiin annaguna waktigaas asaanu rafiiqa u ahayn nin aanu saaxiib nahay oo si fiican isu naqaanana waa ahaa marka mar kale waxaan ilaahay ka baryaya cabdi maxamed uga baryaya inuu naxariistiisa wiyo ayaan ilaahay uga baryaya waan ka baxay abwaan hadraawi waxa weeye nin abwaana baad adiguna tahay abwaanadu suugaantooda ama way ismaqlaan ama dadkaba way ka maqlaan hal abuurkiisa marka aad fiiriso waxyaabaha ku soo jiidanaya ama aad isleedahay mucjisu ku ahaa ha waa la yidhaahdaayo hal abuurku dhinacyo badan ba waxaa ka yidhaahdo ama aqoon haw lahaadee xilliyadii anigu intaan xusuusto ee aan qaangaarhka noqday ama aan kusoo biiray bahdan hal abuurka cabdi maxamed amiin kolley ba wuxuu aada u soo shaacbaxay waktigii gacaankii ka dhashay wadanka kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii halkaasuu kaalinta ugu weyn ku lahaa mahaansooyin istabajoog oo dadku ay u yaqaaniin inuu markii dambe lagu dhaliilay oo la yidhi haddii ilaahay ka dhigo waad iska tiri ayuu isagu uga jeeday guubaabo iyo nidaamkii dalka yimi inuu ku dhiirigeliyo gudashada waajibkooda sida maansadaa odhanaysa dib ha u laabaninay marka de xilli kastoo jooga cabdi maxamed marka ay tahay dagaalka iyo wadanka iyo siyaasadda iyo markay tahay fanka iyo farshaxanimada iyo madadaalada intaba cabdi maxamed wuu buuxin jiray oo adigan kule heesuul ahaayo jacayl bay ahaayeenoo watani bay ahaayeeno gabayuu tiriyo meelahaasi ku saabsanaayeeno dagaalkii markii dambe lala galay maxamed siyaad barre ee jabhaduhu markii ay furmeenna dee wuxuu urur buu kamid ahaa ururadii dagaalamaya kamid ahoo markaana maxamed siyaad barre ayuu ka horjeeday marka de sidaasaanu aqaana cabdi maxamed amiin marka abwan waxa weeye hal abuurkiisa marka la fiiriyo sidaa sheegtay nin heesaha sameeya buu ahaa ku heesa oo jila oo riwaayadaha jila suugaanta kala duwana curiyey markaa dad waxaa laga yaabaa geediga wadaydii oo kale tii kacaanka inay ku xusuustaan dad lancruiser inay ku xusuustaan oo marxaladaha kala duwan ahaa bal qaabka uu wax u curiyo midhaha uu ka sameeya markaad fiiriso dhadhan nooceeha buu lahaa dabcan dee waxaan ku leeyahay horta wax shayga muhiimka ahee hal abuurka muhim muhiimka u ah waa in dhaqankiisa iyo waxuu afka ka leeyahay iyo midhaha uu curinaya iswaafaqsan yihiin haddii uu wuxuu haddii uu dee wadaniyad ka hadlo oo aanu wadani ahayn ama uu haddii ilaahay ka dhigo dee arrin kasta uu ka hadlayo laakiin aanu ku banaanayn oo aanay ka dhab ahayn haddii ilaahay ka dhigo uu muraado kale ka leeyahay dee taasi macna ma samayse qofku wuxuu ku hadlaya waa inay ka dhab tahay waa inay u mabda' tahay waa in lagu yaqaano dabeedna lagu ixtiraamo lagu xaqdhowlo maalinta maanta oo kalena lagu xusuusto marka dee sidaasaan uleeyahay cabdi maxamed xilliyadii lasoo maray oo dhan mid walba de wuu joogado iskamuu joogine wuxuu kaalin buu ku lahaa wixii dhacayay wax kastaba ha ahaadaane marka dee nin riwaayada ka tegay sidaan markii horeba kugu sheegay oo heesa jacayla leh oo kuwa wadaniya leh oo kuwa siyaasiya leh ayuu ahaa marka insaankaa dee fidsare ballaadhan ilaahayna waktiga siiyey siduu si fiican isugu cabiri lahaana dee waktigaana wuu helay oo marka dee waxaan umalaynayaa xagga taa aada sheegaysa ee geediga wadaay oo iyada taaqulheedu guwaabadii kamida uu ilaahay ka dhigo ku dhiirigelinayay taliskii ama nidaamkii cusbaa ee dalka yimi inkastoo dadku dee si kale u macneeyaan anigu saas unbaan u arkayaa jidkaas unbaa lagu wada socdaaye Ah.
kolleyba qofku waa dhimanayaa de inuu raad ka tagaana isagun bay xusuusu tahay nidaamkan ama waxa weeyaan geediga nabadda ee aad wada wadeen uu kala qayb qaatay een intee tabaysaan raggiinii arrintaas waday markiise kuugu dambaysay ee aad socodkii dheeraa ee nabadda wada gasheen maxaad ka xusuusataa yacni hadalladiisii iyo qaabkii uu u fikirayay markaa aan socodka nabadda aanu ku wada jirayna dee ujeedo qudhu ahaa socodkiyo nabad buu ku saabsanaayo nin walba intii uu haleeluu ka odhanayay oo waanu badnayno aniga iyo cabdi qura maanu hayna hal abuurro badan baa meesha marayay Eh, dad heesaayaa marayay oo jaraa'idkii iyo telefishinadii iyo hadduu ilaahay ka dhigo maaragtay idaacadihii baa marayay dhuuradii bulshadaa marayay oo dee dadkaa isku duuban ee maaragtay eh, socodkaa ku wada jiraanu ahayn oo raggaa markaan xabar tegay aan aanu iska raacnay halkaasi hawshaa wada galnay dee waa isku cod baanu ahayno isku baaq baanu ahayno mawduucaas baanu dilay ka dhigo maaragtay ka midaysnayn markii ugu dambeysay cabdi maxmed waxaan ugu kulanay jabuuti shir ka dhacaya magaalada jabuuti jamhuuriyadda jabuuti magaalo madaxda Eh, waanu ku kulanay shir halkaa ka dhacayay oo markaasaa cabdi maxmed isugu kaaya dambeysay oo de cabdi maxamed waxaa isku kaaya xidhaya ama mar walba inaanu meel ku kulanno suuro gelinayay Eh, ma eh, eh, ku yidhahdo hibadan hibadan aanu wada leenahay ayaa ayaa isu kaaya keenaysay markaa muxuunka cabdi maxamed amiin allah ha u naxariisto